iyadoo marba marka ka dambaysa ay soo badanayso dhibaatooyinka uu aadamuhu u geysanaya deegaanka islamarkaana ay sababtay isbeddel ku yimid cimilada ayay wasaaradda cadaaladda iyo dastuurka jubbaland kasoo saartay awaamiir adag oo la xiriirta kuwa dhirta xaalufiya iyada oo laga qaadi doono tallaabo sharciga waafaqsan wasiirka wasaaradda cadaaladda dowlad goboleedka jubbaland oo ka hadlaya dhibaatooyinka ka dhalan kara nabaad guurinta deegaanka ayaa sheegay in haddaan si wadajir ah looga soo wada horjeesanin arrintaasi ay dhibaatooyin badani kasoo gaari doonaan bulshada wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka dowlad goboleedka jubbaland cabdiweli xuseen jaamac oo ka hadlaya tallaabooyinka laga qaadayo cid kasta oo lagu arko iyadoo sameyneysa ficilo lidi ku ah deegaanka in sharciga lala tiigsan doono ayaa sidan yidhi waxaa la socotaan in waddankeenna ay ku socoto isbeddel badan isbeddelkaas isbeddelka cimiladaa la yidhi cimiladaas markii geedihii la jaro abaar baa dhacaysa mar haddaad baa imaanaya mar haddabeylaa imaanaya marka weligeen waxaan ku jiraynaa inaanaan degin oo dhib inagu dhaco oo xoolihii xataa baaba-aan xooluhu geedahay ku nool yihiin isbeddel baa diinta lagu sameeyey oo waxaa la leeyahay isbeddelka diinta oo dadkii dawada rataan oo qaar baa gaalaha hololeynaya dadkii soomaalida islaamka ahaa oo kafac kafala islaamka u ahaa waxaa leeyahay waa waa la biraynayaa waa isbeddel diinta ay ku dhacday isbeddel dadkii intii soo haray waa lagu sameeyey waa la tahriibinayaa ciyaalkii waa la qaadayaa gaari baa lagu qaadayaa waxba lagaama rabo soo bax ilaa libiya la geenaya cunugaagiio oo la garaacayo oo le labaatan kun oo dollar baa loo haystaa subaxa dambe arkaysaa waa la tahriibiyey waa isbedel qayb ka mid a diintii waa la tahriibiyey isbedel baa lagu sameeyey dadkii wixii soo haray waa la tahriibiyey geedihii waa la jaray oo mataqaanaa isbedel ciimala lagu sameeyey dabaylo iyo abaaro iyo daadad baan ka bixi weynay marka wasaaraddan wasaara shaqada ay hayso waa shaqo aada muhiim dadka u ah dowladihii hore dhuxusha waa la jari jiray waana la dhoofi jiray waa laga ganacsan jiray laakiin waxaa laga jari jiray saddex boqol oo kilomitr meel magaalada u jirta oo kaymaa baa jirta halkaasaa laga jari jiray laysin bay lahaayeen dadka macnaha jara dowladdu way kontarooli jirtay canshuurra waa laga qaadi jiray sida loo dhoofiyey inta la jarayana wax dowladdu ay waxay ahayd qoondaysay hadda waxaa timid in geedihii magaalada geesaheeda ahaa laga bilaabo ilaa iyo saddexdii boqol oo kilomitr xagga loo wado oo geed yar iyo geed weyn aan waxba la reebin waad ogtihiin geedaha geed waxaa jira hal milboqol sano saddex boqoloo sano geeda waxaa jira baxa hadda qurac oo kale maaha wax horey kusoo noqdo maaha wakti dheer buu jira galoolkao kale sidoo kale marka giddi waa la jaray jaridda waxaaba ka sii jaran waxaa la keenay mashiinno geedka saas loo saaro qararac goynaya oo maantii dhowr boqoloo geed hal qof jarayo marka dadka noocaasa oo aan u danaynayn ummadda dee wixii dadka wada lahaana goynaya dhibaatadiina dadka uga tegaya horta inaad iska qabataan oo shacab iyo dowladba aan wada qabanno aada bay muhiim u tahay